madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ilyaaso cusmaan lugatoro ayaa magaalada garowe ka daafuray shirweynaha maalgelinta caafimaadka taasi oo diyaarisay wasaaradda caafimaadka puntland munaasabada lagu daafurayay shirweynahani ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro hay-adaha dowladda puntland wakiilada ka socday hay-adaha caalamiga ee arrimaha caafimaadka ganacsato qurbajoog iyo bulshada qeybeeda kala duwana ugu horeyna waxaa shirka ka warbixiyey faahfaahina ka bixiyey ujeedada shirkani agaasimaha guuda ee wasaaradda caafimaadka maxamuud maxamed wasaaradda caafimaadka puntland iyadoo ka duuleysa ujeedada iyo muhiimadda ay leedahay joogtaynta adeeg bixinta caafimaadka in shir noocaan ah oo runtii markii ugu horreysay ah oo noocaan ah in la qabto dowladda ururada bulshada shacabka hay-adaha baadwadaagta ah dhammaantood la iskugu yeero si looga wada hadlo midaynta dadaalada dowladda iyo bulshada si loo xoojiyo ka qaybgalka maalgelinta caafimaadka puntland waxaan aaminsannahay inay taas tahay waddada keliya ee saxda ah ee lagu joogtayn karo adeegbixinta caafimaadka puntland lagu gaarsiin karo meelo aysan weli gaarin isla markaana looga fogaan karo inuu dhaco firaaq adeegbixin inuu dhaco shirku wuxuu socon doonaa laba maalin ugu dambaynna insha allah waxaan rabnaa inaan ka soo saarno warmurtiyeed iyo qodobo wax ku ool ah iyo warbixin dhammaystiran madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ilyaas cusmaan lugator isagoo oona bogaadiyey shirkani iyo sidoo kale howlaha shaqo ee haysa wasaaradda caafimaadka
sharaf bayna ii tahay inaan kasoo qayb galo runtii waxaana shirkan u rajaynaynaa inuu ka soo baxo qorshayaal gundhig u noqda horumarinta caafimaadka sidii ay usii socon lahayd qaybta uu gaabku ka yimi aydhkii oo dunidu ka yaraaday iyo isbedelada dunida maanta ka jira iyo sidii loo heli lahaa maalgashi daboola caafimaad tayo sare leh oo ka babliga la tartama baahida dadkeennana daboola lagagana maarmo safarada dhaadheer iyo wadannada ay dadkeenni aadayaan wasaaradda caafimaadka wasaarad gaamurtay muddo soo jirtay aana isleenahay wax badan baa laga baran karaa muddadii ay soo jirtay iyo maanta meeshay marayso runtii madaxdii kala duwanayd iyo aqoon-yahankii iyo shaqaalihii kasoo shaqeeyey shirkan ayaa laisla wadaagi doonaa arrimo ku saabsan caafimaadka puntland iyo sidoo kale waxqabadka wasaaradda ee dhanka caafimaadka ee deegaanada puntland